waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxa marka hore waa salaamaya xasan adigiyo waan salaamayaa dadweynaha hawada inagala socda su-aashaad weydiisay haddii aan kusoo dhawaado horta xusbiga wadani waxa haddii aan in yar dul maro taariikhda xusbiyada somalilan xusbiga wadani waa xusbiga gudda-da yar wuxuuna saaxadda kusoo biiray siyaasadda ama xisbiyada somalilan sanadkii laba kun iyo labayo toban ilaa wakhtigaa taageeraan u ahaa dadkii maaragtay in xisbigu meesha uu maanta taaganyay soo gaadho hawsha ka geystayna runtii waa maaragtay waan ka mid ahaa marka haddii aan kusoo dhawaado waxa weeyaan xusbigan wadan waxaan ku doortay haddaan isdul taago waa xusbi aan isla isbedel buu keenayaa maadaama wadanku u baahan yahay qaabkii loo soo waday labaatankii sano u dambeeyey wax ka duwan in dadka maaragtay loo horseedo oo xusbigii horseedka u noqon lahaa baan aaminsanahay in somalilan isbedel dhab ay ku tallaabsato oo dhinac kasta leh dhinac waxbarasho caafimaad dhaqaale amni soo duub iyo qad arrinka ugu weyn oo ah maaragtay arrinta reer somalilan aadka ugu weyne ah in somalilan ay noqoto wadan ka mid noqda wadamada caalamka oo ictiraaf buuxa u helo marka haddaan intaa kusoo ururiyo waxa weeyaan marka maxaad is leedahay haddii ay u suuro gasho wadani inuu xilka qabto arrimaha ugu waaweyn aad is leedahay waxbay ka qaban doonaan intaanan su-aasha aanan toos u gudagelin in horta aynu laysdul taagaa muhiim noqonaysaa wadaniyuu bedelayaa wadani wuxuu bedelayaa xukuumadda kulmiye ee toddobada sano waddanka haysay oo runtii rajadii shacabka maaragtay marka wax kale oo ay dadka u qabatay iska laga yimaado rajadii shacabka ee ahayd in waddanku ictiraaf helo oo caalamka ka mid noqdo oo godoon kun labaatanka sano ku jira uu ka baxo aada moodo in xukuumadda kulmiye ay wadankii dadka kusoo ooday oo waxa weeyaan hantidii madbuuraanka ahayd ee waddanka haraashay oo wadamo sheeye gacanta loo geliyey wadani horta waxaasu bedelaya waxa marka aan maaragtay su-aasha qaabkaada igu dhigtaan usoo noqdo waxa weeyaan wadani wuxuu ku tallaabsanaya oo xisbiyadu barnaamij bay doorashada ku gelayaan wadani wuxuu ku tallaabsan doonaa barnaamijka doorashada ku galay oo u astaysan oo mid kastaa maaragtay qaabku yahay loo dhifaangareeyey oo target iyo timelines leh waxa weeyaan waxbarashada amniga oo ballanqaadka guddoomiyaha ay ka mid ahayd in ciidanka mushaharka boqol kiiba laba boqol iyo konton loo kordhiyo guryo loo dhiso saaxiibadayda maaragtay xusbi xaakimka ahi arrintaas arrin riyaa u arkayeen waxa weeyaan laakiin arrintaa wadan waa ka dhabaynaya qorshaheedii miiskuu ka saaran yahay waana ka diyaarsan yahay waa garta tan ugu dambaysa maxaad is leedahay xisbiga wadani wuu uga duwan yahay xisbi xaakimka kulmiye iyo xisbiga kale ee mucaaradka ah ucid wax badan buu uga duwan yahay oo waxa weeyaan wuxuu uga duwan yahay waa xisbiga guddaada yar xisbiga wadani wuxuu jiraa toddoba sano u jiraa halka uu kulmiye jiro lix iyo toban sano waxa weeyaan toddoba sano waddanka soo hayay rajadii dadka na uu maaragtay goddheer ku riday oo maanta markaad eegto waxa weeyaan maalintii uu waddanka yimi xisbiga kulmiye waa la yaqaanay gadbadda beriiskii waddanka intay ka joogtay ama gadbadda burka dhulka waddanka intay ka joogtay sida reeqooyigu yidhaaho daqiiqda burku waa daqiiqda saliidda timirta oo cashuur buu waddanka kusoo kordhiya aanay dadku qaadi karin dadka culis baa saaran doolarku maanta meeshu maraya waa la ogyahay qofkii maaragtay boqol doolar qaadanayay maanta waxa weeyaan mushaarkiisu konton doolar buu iskusoo ururay marka waxa weeyaan dhibaatooyinkaa uu maaragtay waddanka geliyey kulmiya ayuu isleeyahay wadani wax ka bedel waana xisbiga ugudaada yar rajadiisuna way fiican runtii xusbiga kulmiye waa xusbi ku taageeray waa xusbi mug weyn waa xusbi fac weyn waa xusbi taariikh ku leh ummadda reer somalilan shacabka qulubtooda iyo maskaxdoodaba ku dheehan yahay waa xusbi waxqabad waa xusbi muraayaddii somalilan ay ka wada dhex muuqato waa xusbi aan eex iyo jacayl gaara loo qabin oo xusbiga lawada loo siman yahay marka runtii markaan eegay xusbiyada kale somalilan labada xusbi kale ee mucaarid marka arkay runtii waxa ii muuqday amba dee aragtideedu siisay inuu xusbiga qura ee maanta xilligan la joogo dalka horumar iyo waxqabadba usii kordhinay inkastoo wax badan soo qabtay xisbiga kulmiga waa gartay dabcan sanado badan buu xisbigana talada soo hayay maxaa ugu waaweyn aada xasuusataayoo aada is leedahay wuu u qabta dalka wallaahi runtii de kolley dadku way wada ogsoon yihiin ninkii indha caafimaad qaba ku eegaya waxqabadka xusbiga kulmiye haddaan mid iyo laba kaaga soo qabto waxaa ka mid a waddada cerigaabo ilaa burco loo xidhiidhiyey la dhisay waxaa ka mid a iskuulladaasoo bilaash laga dhigay waxaa ka mid a maanta dhakhtaradii waxaa ka mid a biyihii waxaa ka mid ah ciidamadii darajadii loo kordhiyey waxaa ka mid a miisaaniyadii oo allahuma salli calaa maxamed korodhay kolley wax aan kow iyo laba kusoo koobi karaya maaha kolley qof kasta oo reer somalilandna wuu ogyahay xaqiiqda meesha dalka taalla wuxuu qabtay kulmiye iyo dalku halkuu yaalay iyo maanta heerku marayo runtii waa wax lagu faano weeyaan waxqabadka kulmiye waa gartay xisbigan weligaa miyaad taageersanayd mise dhowaan baad bilowda taageeradiisa runtii anigu xisbiga kulmiye waxaan taageeradeedu ka bilaabantay ilaa labadii kun iyo saddexdii ayaan soo taageersanaa xubin ka mid ahaa in badan xilal kala duwan soo qabtay marka runtii de maanta qura maa taageerina ilaa weligeyba waan taageersanaa xisbiga kulmiye ma jiraan wax dhaliilo aada u soo jeedin lahayd xisbigan ama musharaxa matalo hadda madaxweynenimada u sharaxan wallaahi runtii kolley maanta odhan maayo de kolley dad bini aadameynuna bashar baa la yahay maqaldame waa ilaahay kolley odhan maayo de qalad waa ceebka saliim odhan maayo xusbiga kulmiye kolley kolley qaladaad yarar wuu jiraa laakiin sidii loo saxiilaa falaweydna wuu ku jiraa xusbigu inta badan de kolley marka wax badan la qabto la wanaajiyo de kolley wax yar way xumaan karaan marka waxaa naga xumaaday xusbiga ka xumaadayna diyaar baanu nahay de in la hagaajiyo oo de xusbigu diyaar buu yahay waana la saxi doonaa marka odhan maayo dee kolley dhaliili jiri mayso kolley dhaliilo way iska jirayaan tan ugu dambaysa labada xisbi oo kale mucaaradka muxuu uga duwan yahay isleedaa kulmiye
runtii wuxuu kaga duwan yahay xisbiga kulmiye waxaa ka go-an qarannimada somalilan inay muqadas haato waxaa ka go-an inuu dalka iyo dadkuba ay midaysnaadaan inaan dadka la kala soocin inaa ay somalilan xuduudeeda kooneta koone lasoo sugo oo sidatee loo sugo in ictiraaf loo raadiyo in dawladda aanu jaarkanay eeaanu imika sir xagxaganayno ee soomaali weyn tii sidii aan ugu kala bixi lahayn kolley markaa arrimuhu way badan yihiin kolley waa dee waa maasha allah wixii kasii badanba
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali